iyadoo gudaha dalka soomaaliya uu kusii faafayo muujada labaad ee xanuunka safmarka covid sagaal iyo toban ayaa waxa ay bulshada wadaan dadaalo ku aadan sidii laiskaga difaaci lahaa xanuunkani safmarka ah sakariya xasan oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala degmada warshiq ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegay in degmadaasi aysan lahayn agab caafimaad oo looga hortago xanuunka covid sagaal iyo toban
guud ahaan adduunka ka jiro qaarada ka jiro wadankana ka jiro waaye marka meelo badan oo soomaaliyana lagu ka jiraya marka ilaada annaga wax aa dhihi karno keenso qofkan kalu qabaa ma jirto sababto ah maba heen aboob gaariba level oo qofki aa ku hadlaysa haddii intarna cudur jiro waayo oo wadanka oo dhan ka jiro meel walba gaarayo cudur si dhaqsiyaa ku faafayo uu yahay laakiin warshiq ahaan annaga ma ma heeno had ilaa hadda oo ma dhihi karno qof qabaa aragnay sababtoo abaaridi ma heeno oo waxyaalahaasoo dhan hadda annaga waa hadda available noo ah ma ahan wallahi inuu ka jirin kale ma ogaan karnaa uqdaasma sababtoo ah dadkii maogtahay communitigii iyo amba bulshadii amba dadka guud ahaantiisa waa qofkii uun wixii isaga shakiya xamar inuu tago way dhacdaa laakiin annaga wax hadda inta noo yimaado nadaho cudurkaas isaga shakisan oo subay inta isbitaalka loogu yimaado ma heeno weli doctor sikriye ayaa wasaaradda caafimaadka hirshabeelle ka dalbaday in ay dadka degmadaasi la gaarto agab lagu baaro iyo kuwa looga hortago xanuunka safmarka ee covid sagaal iyo toban bulshada wixii baaq wacyigelina waa dadka waa u sameynaa oo inay dadka kala duug sameeyaan iyo in dadka mar walba gacnaha iska dhaqaan iyo inay akshan ka qaataan iyo si caadiga qor walba dadka waa lagula taliyaa wixii wacyigelin oo guuda marka taasna mar walba meesha inaan kasii wadnaa rajeyneynaa insha allah waxa waaye wasaaradda dowladda oo caafimaadka dowlad goboleed hirshabeellena waa ka rajeyneynaa in waxay qalab ah iyo wixii baaritaan ah oo la heli karo inay naga caawiyaan oo qoor walbana waa ku dadaalnaa inaa ka helno waa waana ka rajeyneynaa waqti dow insha allah xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa saameyn xoogan ku yeeshay shacabka soomaaliyeed balse wejiga labaad ayaana loo xirin goobaha muhiimku ah bulshada soomaaliyeed sida ganacsiga iyo waxbarashada